su-aasha sheekh nuur wuxuu yidhi sheekh cabdiqaadir cukaasha waa naqaanaa culimmada farakutiriska ee soomaaliyeed ayuu ka mid yahay arrinta aad ka digaysay oo ahayd qofka muslimkaa dhiiggiisa iyo maalkiisa inaan la banaysan karin oo aad ka digaysay arrintaasu way dhacday kuwa muxuu ahaaye kuwa muxuu ahaayey waxay ka dhacday iyo qaraxu intaba waa dhaceen iyo dilku arrintaas way dhacday waxay ka dhacday dad bay ka dhacday kuwo aan cilmi u lahayn oo ayagu jaahil ka ah ma aha waa kuwo yaqaana ayagoo og in qofka muslimkaa dhiiggiisa iyo maalkiisa aan lagelayn la geli karin oy xaaraam tahay ayay sameeyeen ama dad amreen xukumka arrintaas muxuu yahay sheekhana maxay u daliishadeen arrintaas ayadaa xukumkeeduna muxuu yahay hadda kadib waan qori doonaa waxaan la waad xifdinaysaa waaya caadi tafadal bismi illaahi raxmaan raxiim horta waxaa ficnaan lahayd dadka ficilkaa sameeyey ee niyaadkooda kama warqabna ayaga inay noo fasiraan ilaa way garanayaan cilmina waa u leeyihiine maxaa sidaa u yeesheen maxaa daliishateen in ayaga la yidhaahdo baad moodaa inay ku fiicnayd laakiin annaga waxay muujisteen un baan ka hadlaynaa waxay noo muujisteen waxa qalbigooda ku jira ilaahay baa garanaya wax hadda ay leeyihiin dhiigga muslimka ayaa iigu bannaan oo xujo ah oo oo xuja risaaliya ah oo ay ummadda ka qancin karaan oo diinteennii nebiyullaahi moxamed ilaahay u soo dhiibay ah anigu ma garanayo wax xujo ahoo dhiig muslim banneeyey ma garanayo maalan waxaa dhici karto qofku markuu dowlad yahay oo madax uu yahay amiirkii dadka muslimiinta uu yahay mumakanna uu yahoo dowladdaasi ay awood leedahay oo daalimka iyo madluumka qofka la dulmiyey iyo ka wax dulmiya ay cadaalad u kala samayn karto oo madluumka u gargaari karto oo waddooyinkii ammaan ay ka dhigto oo ummadda ay amnigeedii qabato haddii qolo ku kacdo ay la dirirto qolo ciid yacni maarata dowladdaa ka mida ay la dagaalanto buqaad baa loo yaqaanaa xaakimka muslimka waa la diriri karaa oo inuu xukumkiisa ku soo celiyo waa leeyahay wuu la dagaalami karaa xataa markuu la diriro haddii dagaalka kii ku dhinto ninkaasi looma haysto xukumka markuu kusoo celinayo lanna buqaad bay ahaayeen dadka muslimiinta ay xukumkoodii ka hoos baxeen jabhad bay noqdeen taasoo kale waa loo ogol yahay xaakimka inuu la dagaalamo fitnana lama yidhaahdo fitnana laguma tilmaamo inuu xukumka ku soo celiyo si muslimiinta amnigoodii istiqraarkooda uu socdo nabadgelyadooda ay u socoto kaasoo kale waa u bannaan yahay hadda nimankani ayagu dowlad miyay dadka u yihiin dagaalamayo wax haysto ma dowlad mumakanahoo awood leh oo mubaayac ah oo mumakan oo awood leh oo dadkii u kala insaafi karta oo amni meel walba geysay ma aha saas darteed daliil ay ku bannaystaan ma garanayo dowladdaas baa keliya waxay u bannaan tahay hadday qolo sakada diiddo inay la dirirto qolada ridowda inay riddada ka soo celiso qolada buqaada la yidhaahda inay la dirirto qolo mumtaniciina can fariida min faraa'id alislaam inay ku soo celiso ayadaa loo ogolyahay weliba ayada lafteeda mar haddii uu qofku dhaawac noqdo dowladda lafteeda inay israaciyaan qofka muslimkaa baaqiba ha noqda hadduu rabo inuu israaciyo lama ogolo inuu israaciyo xoolihiisa marna xalaal ma noqonayaan wahaakada marka nimankan dadkiina dowlad uma aha awood ay leeyihiinoo ay maaragta daalim iyo madluum ay u kala cadaalad sameeyeen lama arko wadooyin iyo maaragtay ummaddii soomaaliya la dhihi jiro amni ay siiyeenna ma jiro cid beeco la gashay oo awooddii u dhiibatayna ma laha marka waxa ay ku dilayaan waa xaqdarro waay waxay ayaga mubarirka ka dhiganayaanna mubarir ma aha tabriir ma noqonaayo waxaa hadda ka socdo yacni tabriir lama yidhaahdo u bannayn kara dhiigga muslimka weeyaan marka waxaan leeyahay wax daliilahoo sharciga oo ay haystaan ma jiro weeyaan oo dad dhiigga muslimka ugu bannaanaanayo waa dulmi waxay wax dadka ku dilayaan weeyaan
jazaaka allahu khayr waaxsan allahu ileyk haya xaaj
iska fadhi sheegdhe maasha allah haye fadal haye kulligeen insha allah baaraka allah fiik
sheekhu wuxuu yidhi sheekha waan salaamayaa kadibna waa u duceeyey wuxuuna yidhi sheekha waxaan moodi jiray nin weyn ayaan moodi jiray marka inuu maaragtay xagga da-da maaragtay qof oo waayeelaan moodi jiray waxaan rajaynayaa wakhti badan sheekhu inuu noo huro ayaan rajaynaynaa wuxuu yidhi sheekhow soomaaliya dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira kooxooyin fara badan baa jira oo aan doonaynin nabadgelyo aan doonaynin doonahaya waxay rabaan keliya inay gaadhaan dadka gaalaysiinaya qaraxyo muxuu samaynaya soo ma jirin dadka muslimiinta ah dhexdooda haddii dagaal dhex maro oo nabadgelyo sulux laga dhex raadiyo koox ka mid ah hadday diido kooxdaas in la isugu tago soo looma deliishan karo daliilkii odhanayey muxuu ahaayey muslimiinta haddii dhexdooda dagaal ka dhaco oo midu diido in la isugu tago daliilkaa ah soo looma deliishan karo ayuu yidhi
horta runtii aayadda ilaahay wuxuu leeyahy wain طaa'ifataani min almu'miniina اkhtataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala اlأkhra faqatiluu alatii tabqi xata tafiya ila amri اllah fain faa'at faaslixuu baynahuma bilcadli waaqsiduu in allaha yuxib اlmuqsidiin aayadda uu shiikhu sheegayo macnaheeda uu sheego waa aayaddaas wey haddii laba kooxoodoo muslimiina ay diriraan dadka kaleoo muslimiinta waxaa laga rabaa inay heshiisiiyaan qoladii heshiiska diido oo dagaalkii iyo fitanta inay sii wadatan rabtaahi in lala diriro lala dagaalamo marka aayaddaas markay culummadu fasirayaan dadka lala khitaabayo oo fa aslixuu baynahumaa laleeyahay waa dowladdii islaamka ahayd wey dowlad awood leh wey fain bagat ixdaahumaa cala alukhraa faqaatiluu alatii tabqii xataa tafiya ilaa amri illaah qolada faqaatiluu laleeyahay waa dowladdii awoodda lahayd wey dowlad baa maalan jirto laba qabiil baa dirirtay oo daa'ifaad muslimiin aha dagaalamay ha la islaaxiyo marka hore hadday diidaanna dowladda qoladii diiday ayagoo wada jiraan ha iska dhiciyeen kuwii ha soo celiyeen macnahaas ayay horta culammadu ay mufasiriintu ku sheegaan cidda lala hadlayaa waa dadka uliyaa ul umuurka madaxda ah weeyaan amaa mas'aladan hadda socoto runtii sida uu hadda sheekhana magaciisi maadnan axmed sow noo sheegay jazahu llahu khayr bal waxyaalo fara badanaa jiro hadda xuduud ma jirto iyo wax badanuu sheegay aniga waxaan ogahay dad badan oo ku hadlo inay ka mid yihiin dowladba lamaba dhihi karaba hadda dowlad lama magacaabi kara xataa hadday soomaali qabsadaan shabaabka dhallinyarada la yidhaahdo weeyaan dowlad lama odhanay leeyihin wilaaye baa la leeyahay soomaaliya wilaaye waa waali baa ka talinaya goormaa dowladda lagu dhawaaqayaa markii maka laga xureeyo dadka haysto iyo talaabiib ee maaragtay qudus yuhuud markii sacuudi iyo iyo yuhuud markii laga xureeyo yacni markaas baa maaragtay lagu dhawaaqayaa dowlad islaama la dhihi karaa inta ka horeyso yacni waa dad xataa qaarkood aad arkaysid dadka maka jooga kufaar u haysto muslimiintii baytullahi alxaraam madaxda ka ahy gaalo u haysta weeyaan marka noocaas marka walaalayaal hadda waxa uu socdo waxa soomaaliya hadda ka socdo markii fikraddaas aan ka tagno waxa weeye waxa ka socdaahi waa fitno waa horta waxa jiro waa fitan waa hal miday noogu bannaanaan lahayd oo dadkaas in lala diriro laiskugu tago ay suuragal noqon lahayd waa markii dowlad awood leh oo mubaayac ah oo mumakana markii la helo waa markaas weeyaan markaas unbay noqon lahayd laakiin hadda waa fi-aad iyo kooxo waxa dagaalamaya dowladda soomaaliya waa hore u dambaysa labaatan sano ka horay baaba-aday dowlad soomaaliyado awood leh waagaasay dhammaatay waxa jiraahi waa kooxa kooxaysi wa iyo maaragtay isdagaalan dad diriraya wey mar hadday marka muslimiintu diriraan waxaad ogtihiin dowladda bani umaya nimankii la dhihi jiray yacni waxaan rabaa shayga aan sheegayay inaan waaqica taariikhda wax uga keenno bani umaya dowladdeedii markii cabdilmalik ibni marwaan oo madaxda ahaa ou daciifay dowladdiisii daciiftay waxaa ku kacay dad badan cabdullahi ibni zubayr baa ka mid ahaa raggii la dagaalamay oo ku kacay dhul badanna ka qabsaday oo dowladdii daciifiyey markuu qabsaday muslimiintii ama saxaabadii wakhtigaa joogtay cabdullahi ibni waxaan u jeedaa cabdilmalik ibni marwaan dowlad buu ahaa waa lala beeca lala galay laakiin shaam keliyau ku haray shaam keliya ayuu haystaa intii kaleo dhan cabdullahi ibni zubayra qabsaday hadday xijaas tahay hadday tahay maarata ciraaq haddii ay tahay yeman iyo masar dhulkaasoo dhanba cabdullahi ibni zubayr baa gacanta ku dhigay oo la wareegay bani umaya oo dowladdiiyana waxay ku hareen meeshaasay ku hareen shaam keliya ku hareen allahu akbar allahu akbar لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اجعل محمدا وصحبه وسلم. marka dowladdii bani umaya oo iska daciiftay markii cabdullaahi ibni zubayrna dhul badan uu ka qabsaday cabdullaahi ibni cumar ayay u yimaadeen cabdullahi ibni zubayr iyo dadkiisiaa u yimaadeen cabdullahi ibni zubayr wuxuu yidhi waa ujeedaa dhulka aniga aan haysto dowladdiina waa eber waa tacbaan aniga beeca ila gal buu yidhi cabdulahi cabdullahi ibni cumar wuu ka diiday wuxuu yidhi laa buu yidhi xataa yaqliba axadukum alaakhar ilaa aad kala adkaataan midna beeca lama geliyo buu yidhi ama weli dagaalkii wuu socdaa ninkan xajaaj baa u dagaalamayo xajaaj ibnu yuusuf athaqafi ayaa cabdilmalik u dagaalamayo marka ilaa labadiina mid uu soo haro cidna beeca lama geliyo buu yidhi marka hadda mar hadday fitan tahay qolo qaalib noqotayna aanan jirin waxaan sugaynaa kooxaha meesha isku haysto qoladii noo soo harto qoladii noo soo harto baan racyadeeda noqonaynaa hadday nimankan oo hadda maalan muctaqad ahaan la haysto caqiide ahaan wax badan lagu haysto ay meesha ku adkaadaan oo ayagu ay qabsadaan oo dowlad noqdaanoo dhulka ay gacanta ku dhigaan hadda sidii kuwii khalqul qur-aanka aaminsanaa qur-aanka inuu makhluuq iyo muctasilo niman la yidhahda mar dowladda islaamka mar qabsaday qalbigaan ka nacaynaa wax mabdaooda qalbigaan ku nacaynaa laakiin ma ku kacayno waa racyaan u noqonaynaa hadday ayagu dhulka qabsadaan lama diriirina laakiin waxay sameynayaan munkarkooda waa nacaynaa anigu marka waxaan leeyahay haddoo kale qofkii ka qayb qaato xadiidkii wuxuu noqonayaa shaaragta alqowma idan oon xalay ka hadlaynay ayuu noqonayaa oo abudar uu ku yidhi nabiyullaahi maxamed waa kala qayb qaadatay waad waad wadaagt waad la wadaagtay marka maantao kale inaan bannaanka ka istaagno ayaa noo fiican oon bannaanka ka istaagno wey wallahu aclam
xaaji muqaray soo gaabiya xoogaa su-aalaha si maaragtay aniga laftaydu tafadal xaaji
sheekhaas koofida laga awa sheekhaan baa jazaaka allahu khayran subxaan allah آه. الله المستعان
jazahu allahu khayran akhuuna su-aasha oo gaaban wuxuu yidhi n
qubuurta nin baa waxaan ka maqli jiray n muxuu ahaayey n n n duul culimo wareerisay ayaan nahay wuxuu yidhi dadkan culimmada ah culimmada waa la yaqaanaa oo ayagu waxbay garanayaan dadka wareeray waa caamadii qubuurta faagideedu xukumkeedu muxuu yahay ayuu yidhi
horta qabriga qofka muslimka ah oo qabriga ku jiro sida markuu adduunka joogay isagoo muslima oo muxtaram u ahaa xurmo u lahaa buu markuu dhintana xurmo u leeyahay kolley dadka soomaalida warka waa kasii badbadshaan qofka isagoo wax sameeyaa loo badiyaa wuxuusan sameyna loogu daraa ilama ahan ma aqaana dadkan hadda meeshan ku sheekaysanaya ma wax tviyada laga soo saaray ay arkeen miya qof lugta ay garab u saarantaha lug bani aadan ma ma umalayna waa ka badbadiyeen laakiin in qubuurta la faago waa wax jiro waay inay ka badbadis tahayna waa suuragaltaa laakiin qubuurta waa la waa la faagaa dadku way faagaan xamar yacni soomaaliyaan ujeedaa koonfurteeda qubuurta waa laga baaraa waa la faagaa aslan horta diin ahaan markaan ka hadlayno waxaa weeye qabriga sidaan sheegay qofka muslimka siduu markuu nool yahay xurmo u leeyahay buu markuu dhintana xurmo u leeyahay oo in la ixtiraamo uu u baahan yahay xushmadiisa loo ilaaliyo waxaa jira marka qabrigu hadduu masjid ku dhex yaallo iyo inuusan masjid ku dhex oolin labadaasaan u kala qaadaynaa haddii masjid uu ku dhex yaallo way jiraan soomaaliya qubuur masaajida dhexdeeda laga dhiso lagu dhex aaso way jiraan qabriga iyo masaajidkuna heshiis ma aha in la kala daayo wey qabriga masjidka dhexdiisa haddii labadooda waxaa la fiirinaa bay dhahaan fuqahada kii horreeyey ma qabrigoo meesha ku yaallaba masjid laga dul dhisay mise masjidkiioo dhisan ayaa qabriga lasoo dhexgeliyoo lagu aasay labadaba qabri iyo masjid marna daris ma noqonayaan qabriga haddii uu horeeyey masjidka waa la duminaya masaajidkaa la duminaya qabriga meeshiisaa loo deynaya haddii masjidka uu horeeyana qabriga meesha waa laga saaraya waa laga bixinaya asalku waa sidaas wey maxaa yeelay qubuurta in masaajid laga dhigto nabiyulaahi maxamed wuu reebay yahuudana iyo nasaarana wuu ku lacnaday lacna allahu lyahuuda wاnnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim wasaalixihim masaajida alaa falaa tatakhidu lqubuura masaajida buu yidhi yacni nebigu wuxuu yidhi yahuud iyo nasaare ilaahay ha lacnado qubuurtii ambiyadoodii iyo saalixiintoodiiba waxay ka dhigteen masaajid marka masaajidii ha ka dhiganina qubuurtii masaajid ha ka samaysanina buu yidhi marka taa horta waxaa la rabaa waa ka mas'ale ahaan in laga maaragtay masjid iyo qabri aan laisku dhoweynin waxaa soo haray hadda ficilka socdo ficilka hadda socdaa anugu oo qabriga la faagayo ani inuu fitno iyo shar ka weyn keena mooye wanaaguu keenaya ima muuqato runtii shar ka weyn inuu dhala mooye waana dhalay ficlan qubuurahan intaysan hadda faagistooda bilaabanin duruqu suufiya niman la yidhaahdo oo hub qaatay oo dagaalamaya weli ma maqasheen suufiyo isku xiran oo urur ah oo dagaalamayo qubuurahan ka hor ma soo bixin ma xusuustaan horta soo saas maaha mise anaa wahmiye waa sax waay waxay ka bilowdeen qubuurtii la faagay oo la soo bixiyey ayay ka dagaalameen oo hub ka qaateenoo saas ay u dagaalameen aad ujeedaan maxaa marka yimid qabriga kaba dhig maalan hadduusan xataa masjid ku oolin in qabri la tawaafo la barakaysto iyo wax lamida inuu yahay dadka qabriga in la barakaysto ama la tawaafaa sax ma aha waa shay ilaahay ou lahaa oo khalqigiisa kala gooni noqday oo cibaado ah inaad siiso baryada ilaahay baa iskale cid kale ma leh tawaafka baytullahi alxaraama iskale oo la tawaafo qabri lama tawaafo waa shay khalada wey laakiin khaladkaasoo kale tacliimaa lagu saxaa waa la tacliimiyaa dadka waxbaa loo sheegaa hadda ka hor qisaan dadka u sheegay magaalada marka la yidhaahdo masjid qeybta badda xigto ku yaalay baa qabri ku dhex jiri jira ninkii marka qabrigan ku aasaya aabbihiis miyaa awowgii miyaa ma aqaan ayaa maaragtay loo sheegay dad baa la hadlay war waxaan inaysan bannaanayna loo sheegay qabriga uu ku aasay markii diin ahaan laga qanciyey isagaa qabriga intuu faagay buu ka bixiyey maqbarada muslimiintu kusoo aasay awowgiis iyo aabihii wuxuu ahaaba maydkii uu qaaday halkaasuu ku aasay marka dadka horta waa la tacliimiyaa taas waa mid wey midda labaad munkarka markaa zuulinayso hadda maal kaba dhigba inuu munkar yahay qabrigan la dhistay in la dhiso lama ogolo qabriga kor in loo soo qaado lama ogola sidaa darteed qabrigii la dhisay haddii aad rabto munkarkan oo qabrigan la dawaafaya inaad zuuliso waxaa la fiirinayaa zuulintan yani waxaan rabnaa fi siyaasa sharciya in laga hadlo iyo culummada ahlu sunnaha waxa ay qabaan munkarkan aad zuulinayso waa inuusan ka dhalanin munkar ka weyn inuusan ka dhalanaynin munkar ka sii xun inuusan ka dhalanaynin baa la rabaa haddii munkar ka weyn uu ka dhalanayo munkarkan aad zuulinaysa laftiisa oo macruufka aa faraysaa munkar isku bedelayo laguma ogolo marka inaad samaysid inaad munkarkaa zuuliso laguma ogolo laakiin hadduusan wax munkaro ka dhalanayo uusan jirin zuulinta la zuulinayo oo xumaantaas aad zuulinaysa haddayse wax munkara uusan ka dhalanaynin waad zuulin kartaa tusaalaan idin siinaya maalan hadda qubuurtan la burburiyey oo qubuurtan lasoo faagay waxaa ka dhashay baan idhi fitnaa ka dhalatay soo maaha niman baa dagaalamay ishubeeyey qabri nin dhintay ayaa laga dagaalamay waxaa loo la laayey dadkii noolaa baa la laayay soo maha labada dhinacba dad nool oo xayi ah oo muslimiina baa ku dhintay waa fitno way soo maaha ficilka marka uu sameeyey qabriga uu faagay fitnou keenay soo ma ahayn dad muslimiina oo noolaaba ku dhintay waxaan rabaa marka qolada samaynaysa qolo awoodle inaysan ahaynay tusaysaa awood aysan u lahayn laakiin markay awoodi jirto oo dowlad waxaan ay tahay way samayn kartaa waana dhacday soomaaliya soo ma ogidiin soomaaliya quburihii jenaraal daa-uud la dhihi jiray xamar muqdisho ee haddaba loo yaqaano dadka qaar if iyo aakhare ay dhahaan ama xamro bila loo yaqaano qubuuro aad u tiro badan baa ku yaallay waa la faagay katrabiilaa la geliyey waa la dhistay guryaa laga sameeyey hal qof oo ka qayliyey ama hal qof oo loo dilay ma maqasheen hal qofoo sababtiis u dhintay miyaad arkaysaa maya waxa sameeyey waa dowladda waa dowladdaa waxay samayso dadku waxa weye raadi bay u noqonaan fitnana kama imaanayso munkarka haddaadan awood aad ku suuliso aadan lahayn oo munkar akbar uu ka ratibmayo oo dhiig muslim ka daadanayo munkaruu isku bedelayaa marka ficilka ay hadda samaynayaan waa ficil faasida oo munkar ah oon la ogolayn wakhtigiisa aan la joogin nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban sano ayuu maka dhex joogay oo saddex boqol iyo dhowr sano ay maka ku wareersanayd miyuu taabtay maalinna ma taabanin markuu laakiin awoodda yeesho maka uu yimid oo mushrikiintii ka adkaaday oo maka uu qabsaday ay islaameen asnaamtoodii markaasuu jajabshay oo baaba'shay cid ka daba hadashayna ma aysan jirin wey maxaa yeele fitno ka dhalatay lama arko marka arrinkaas waxa weeye waa degdeg iyo surco iyo dad aanan usuushii ahlu sunnaha aan tabaqaynin afcaal ay sameeyeen weeyaan munkar ha la zuuliyo laakiin qaabkii loo zuulinayey way khilaafeen usuushii taqyiirulmunkarka ahaa way khilaafeen oo ahlu sunnuhu ay lahaayeen wey wallahu aclam jazaaka allahu khayran haye xaaji gacmo dheere su-aashana iisoo gaabi aada iyo aad
jadiid ku dar salafiya jadiida
waa saas waay khayr allah kusi waa saas waay Mhm. Ahay. waa saas waay
waayahay Barakallahu fiik.
jazaaka allahu khayr aan- aan- aan sheekh gacmo dheere marka ugu horeysa magaciisa sheekh magaciisa ma dheeraad magacnina ma laha sheekh jazaaka allah khayr sheekhana hay wad sheekh axmed jazaaka allahu khayr su-aasha koowaad wuxuu yidhi een, waxaan ognahay fitantu soomaaliya koonfurtay u badan tahay annaga haddii aan maaragtay waqooyiga aan nahay een, waxaan inaan fitnada iska difaacno oon ka diyaar garowno ayaan go-aansanay haddee fitantana ha laga cararaad leedahay marka een, sheekh maxaan samaynaa maadaama aan anagu muxuu ahay reer waqooyi nahay maxaan samaynaa arrintaas su-aasha labaadna waxaa weeye sheekha u ammaanay midda kale wuxuu yidhi sheekh waxaa jira oo naloo sheegay inay jiraan aakhiru zamaanka soo bixi doonaan toddobaatan iyo saddex firqo haddaan soo koobo wuxuu yidhi een, waxaa la sheegay buu yidhi aisha cokaasha inaa maaragtay waxaa naloo sheegay salafiya jadiida bal ina ma- minaad ka mid tahay in kale bal sheekhow salaf buu yidhi asaga salaf inaad salaf adigu inaad salaf tihi baa naloo sheegay muxuu yidhi ha jadiid kuma dara salaf inaad taa naloo sheegay arrintaasna noo sharax ayuu yidhi jazakumullah khayr bismi illaahi raxmaan raxiim horta su-aasha hore waxaa weeye ee, dhulka aaminka ah dad aamina in ammaankooda sida maalan hadda soomaaliya labada gobol ee aaminka ahi waa waqooyi iyo bari dhulalka aaminkaa inaan lagu xadgudbin waa asal wey in la ilaashado ammaankooda inay ilaashadaan say ku ilaashan karaan ayaga u taallaa Ee, hadda waxa weeye difaaca marka un laga hadlayo qofka difaaca ay dagaalka waataan hore kaga soo hadalnay qofku waa uun gurigiisa markuu qofka aakhara la weydiinayaa gurigiisa uu isku difaacaa oo iska ilaaliyaa marka adigoonan dhiig muslimana gelin ee, gurigaada saa ku difaacanayso adigay kuu taallaa ammaanka muslimkana in lagu xadgudbo waa khalad waa dhul aamina in la weeraro oo dagaal lagu qaada sax ma aha hadda maalan koonfur oo kale hadday leeyihiin meel ammaan daraa ka jirto koox mooryaan dadka dhibtaa jirtee waa ka qabanaynaayo ammaan baan usoo celinaynaa xujayba wataanba waxbay sameeyeen haba waxay doontaba ha noqoto ilaahay baa u qabsan doono maaragtay qofkii wuxuu sameeyey rabbi baa kula xisaabtami doono laakiin dhul aamina in la aado anigu sax uma arko inay khalad tahaan u arkaa qoladii aadana cidda la soo aaday siday iskaga difaaci karto inay iskaga difaacdo ayada u taalla ayadoo ilaahayna ka baqayso subxaana wa tacaala taasuu xaggaasaan uga gudbayaa masaladan kaleeto oo ah in aniga aan koox ka tirsanahay ah macnuhu madmuunku waa intaas wa horta ani koox kama tirsani waa aan ka tirsanaan jiray way jirtaa laakiin ilaa dhowr sano kama tirsani maaragtay yacni muddo intii ah kama tirsani maaragtay hadda koox kuma jiro bal dadka kooxaha la diriraan ka mid ah ha yani in muddaa baan kasii maqnaa muddo badan baan maaratay aan kooxdaa ka tegey mar hore yaan ka tegey intaas muddadaana waxaan u qaylinayey kooxahan ha laga tago war muslimiinaa tihiine muslimnimada ilaahay nagu magacaabay aan ku ekaano intaasaan meel meel kastoo aan tago baan ugu yeeraa waxaa soo haray lafdiga salaf la yidhaahdo salaf horta ma ahan dad hadda jooga maaha dadkii hor maray baa la yidhaahdaa salafu saalixa loo yaqaanaa waa saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciin waxaana la yidhaha salafu saalix nabiyullaahi maxamed salafku uu ku hadlay yacni maaragtay markuu asagu ka hadlayay gabadhiisa faatima inuu ka hormaray nicma salafu buu yidhi aniga ah nicma salaf anaa kaa hormaray salafku uu ku hadlay bal dadka ahlu cilmiga ahaa way magacaabi jireen dadka saxaabada iyo taabiciintii quruuntii ilaahay uu ammaanay saddexdii qarni oo nabiyullaahi maxamed uu taskiyeeyey oo yidhi khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum waxaa la yidhaahdaa alquruun almufadala loo yaqaana kuwii ilaahay uu fadilay oo fadliga lahaa salafu saalixa la yidhaahdaa salafu saalixa loo yaqaana marka qofka hadda joogo hadduu yidhaahdo aniga waxaan ku abtirsanayaa salafkaygii baan ku abtirsanaya salafu saalix adiga maalan hadda awowgaabaad ku abtirsataa markii abtirsi la yidhaahdo waa nisbaa la yidhahda nisbada ama qabiilow noqdaa ama madhabbou noqdaa ama xirfow noqdaa abtirsigu wax unbaa lagu abtirsadaa marka tan waxa weeye yacni antasibu ilaa madhab salaf madhab salafna waa maxay waa kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebiga iyo fahmigii diinka saxaabada ay u fahmeen kaasaa loo jeedaa madhab salaf kaasaa la yidhaahda madhabkaasaan ku abtirsanayaa buu leeyahay ana salafiyun markuu yidhaahdo ya-daas ya u nisba xagga naxwada loo yaqaanaa waxaad ku abtirsanaysaa yani maaragtay salaf saalix ayaad ku abtirsanay lakiin adiga salaf ma tiid nin hadda jooga salaf ma ah laakiin salafkii dadkii horey buu ku abtirsanaya horta salaf salafka kelimadaasaa la yidhahdaa culummadana madhabu salaf marka la yidhaahdo culammada waxay dhihi jireen sida sheikh ulislaam ibnu taymiya raximah ullah wuxuu dhihi jiray laa cayba calaa man adhara madhaba salaf wantasaba ilayhi wactaza ilayhi bal yajibu qabuula dalika minhu bilitifaaqi faina madhab asalafi laa yakuunu ilaa xaqa yani saasuu dhihi jiray wuxuu yidhi ceeb ma laha in qofka uu ku abtirsado madhab salaf uu yidhaahdo anigu salafi baan ahay inuu yidhaahdo kooxna ma aha koox ma aha madhabkaasaad ku abtirsanaysaa waa nabiyullaahi moxamed iyo asxaabtiisii iyo taabiciinta atbaacu taabiciin wixii diin u ahaa unbaa ii diina baad leedahay laakiin kooxa ka tirsan tahay iyo beeco aad gashay iyo urur aad ka tirsan tahay taa ma aha maxaa yeele madhabu salafi laa yakuunu ilaa xaqan in loo intisaabo waxaan xaq ahayn ma noqdo madhabu salaf sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa qofka markuu yidhaha anigu salafi baan ahay macnaheedu sunni baan ahay athari baan ahay waana ahlu xadiidkuu ka mid yahay aaifa almansuura wey firqa naajiya asmadaas asma sharciya la yidhahdaa oo la ogol yahay ay maaratay ahlu sunnaha agtooda shaa'ic ku ah weeyaan magac la diidana ma aha farqiga marka qofka madhabu salaf ku abtirsanayo iyo kooxaha hadda laga digayo farqibaa udhexeeyo saaad ogtihiin farqibaa udhexeeyo kooxuhu sidaa ogtihiin waa ururo jira waaye ururka wuxuu leeyahay guddoomiye yacni nin madaxa horjoogaa buu leeyahay wuxuu leeyahay dukhuul waa la soo galaa beeca uu leeyahay cahdi buu leeyahay lagu soo galaa soo maaha haddii qofka ururkaas lawaasimtiisii iyo shuruudii u tiilay oo oofsan waayo waa laga saaraa ururka waa laga bixiyaa marka hore waa la tajmiidiyaa alxarakaat alislaamiya fi alcaalam say sameeyaan waad ogtihiin mujamadaa laga dhigaa mujamad macnaheedu waxaa waaye waa la qallajiyaa sida barafka camal yacni akhbaartaa laga qariyaa wax khabaroo loo sheegaya male ururkaas wuxuu noqonaya haamish alakhbaar kabacdi waa la faslinaya toos baa looga saara ururkii xubinnimadii baa laga qaadaya ururkaasi oo axsaabta hadda ay ku dhaqmaan oo qaabka u sameeyaan madhab salaf waa khilaafsan yahay dadkiisa sababtu waxaa weeye waxaa lagu soo galaa laa ilaha illa allah moxamedun rasuulullah waa islaamnimadii waay salafiyada la sheegaya waa islaamkii waay laa ilaha illa allahu moxamedun rasuulullah lagu soo galaa cid kaa saari kartana lama arko ururadan soo guddoomiyaha kaama saaro iyo ururka intay fadhiistaan shuuradoodiibay kaa saari karaan kan cid kaa saari karta ma jirto madhabu salaf adaa iska saari kara keliga laba shay baa looga baxaa marka labada shay haddaa adiga la timaada adaa iska saaray tan koobaad waa riddo waay murtad haddaad noqoto diinta ka ridowdo gaal aad noqoto adaa iska saarin nina kaama saarin waa murtad markaa qofkaas salafi ma aha tan labaada uga baxaya waa bidca waay haddii bidco aad la timaado madhab salaf waa ka baxday laakiin adaa iska saaraye qole inta meel fadhiisatay go-aan gaartay oo kaa saartay lama arko adaa iska saaray horta farqiga u dhaxeeya axsaabta ururada jiro iyo madhabka madhabu salaf waa taas wey farqigaasa u dhexeeya midda labaad oo farqiga kale u dhexeeya waxa weeye madhabu salaf marka la yidhaahdo inteenaan masaajidka joogto haddii aan muslimiin nahay muslimiin baan nahay masjid nin aan muslim ma soo galo bidacdana aan iska ilaalino kulliga salafiyiinaan nahay kulli salafiyiinaan nahay bidcadina waa iska ilaalinay kufrina waa iska ilaalinay soo maha hooyooyinka na dhalay iyo ayayooyinkoon oo aan bidco ku jirin waa salafiyaad waay xaasaskeenna waa salafiyaad waay ilmaheenna waa salafiyiin waay hadday rag yihiin ragga odayaasha waxa weye waada salafiyiin waay leanna waa islaamkii oo kaamila weeye salafinimada la sheegayo waa islaamnimadii weeyaan taas horta waa mid wey ama ururada waxay uga bedelan yihiin weli ma aragteen awoowe awoowe iyo aabbo oo ururkan ka mid ah weli ma la arkay ma lagu soo daraa ururada ma lagu soo daraa odayaasha duqowda odayaashiinaan hal ururo a ka mid tihiin ururada diiniga ma ku jiraa qolo idinku darsata male la idima rabo ragga waaweyn ninna ma rabo hooyooyinka ma lagu soo daraa iyo dumarka qolo ay ugu jirto xarakaadka miyaad aragteen maya waay yay ku darsadaan shabaabkan hor fadhiya dhallinyaradaana kale la tashkiiliya lagu darsadaa sababta waxaa la rabaa kursi in lagu gaaraa la rabaa madaxtinimo lagu gaaro baa la doonaya marka maqsadku waxa weeye odayaashuna ka mid ma aha hooyooyinkuna ka mid ma aha laakiin waxaa ka mid ah shabaabkaas bisaa lagu soo darsadaa oo ururka sidaas u sameeya marka sidaa darteed horta ma jiro farqiga labadaa farqibaa u dhexeeya oo xisbiyada iyo dacwa salafiya u dhexeeyo keliya marka waxaan rabaa waxaa jiro dacaayaad la faafiyo salafiya jadiida hadda adiga jadiidada waa ka reebtay kuma aadan darin laakiin jadiiday ku daraan waxaan rabaa inteenna masaajidka ku jirto waa beytullahi waxaan joogno ya horta waxaan rabaa intaanan su-aashaan aan sheegin inteenaan qof salafiya jadiida wax la yidhaahdo loogu yeeray oo beeco looga qaaday hadduu jiro hal mar gacanta ha taago hanoo taago yaa loogu yeeray intiinaan yaa loogu yeeray urur salafiya jadiida la yidhahdo wax taagay male soo maaha inaysan jirina marka kutusaysaa soo maha urur salafiya jadiida la yidhahda maba jiraba waa masnuuc kelima masnuuca ah oo rag iska dhicin ku timid waa asalkeedaba rag iska dhicin bay ku timid yacni waxay yidhaahdaan waxay ku timid waxa weeye markii la yidhi war dhiigga muslimka ma bannaana markii la yidhi beecadu ma bannaana markii la yidhi qaraxyadu ma bannaana markii la yidhi yacni dimaa'da muslimiintu waa xaaraam markii la yidhi urur muslimiinta lagama dhex samayn karo baa waxaa la yidhi maya kuwan waa salafiya jadiida wa waa dad cusub wa asalka lafdigaasna waxaa u horreeyey nin la yidhaahdo doctor cabdirasaaq shaaiji ma aqaan inaad taqaana oo kuweyti ah yaa risaalo ka qoray oo maaragtay adciyaau dacwa salafiya risaalo la yidhahdo qoray salafiya jadiida ururka itixaadka la yidhahdo soomaalidana waa buunbuuniyeen sababta waxaa weeye waxay dhahaan carabta mathalkay dhihi jireen ramatni bidaa'iha wasallad yacni tuugga intaadan tuug oranin tuug intuusan ku dhihin baa tuug la yidhahdaa soo maha ou ku yidhahdaa tiyo kale weeyaan marka macnaheedu waxa weeye adigaba xisbi baa tay kuleeyihiin soo ma ogidiin oo magaciisi aniga hadda alakh saciid waxa weeye waxaan yani runtii hal sano aan canadaan isku aragna hal mar toronto isku aragna ka hor ma aqoon cabdirasaaq ma aqoon aniga ma garanayn meeshaanaan ku bartay rag badanoo aanan aqoonin intiinaan idinma aqoonin maantaan idin bartay dad muslimiin oo walaalahay inaad tihiin aanan idiin aqaana wahaakada sidaasaa la rabaa ukhuwada islaamiga inay naga dhexayse aanan intimaa-aad iyo ururo iyo xisbi xisbi iyo beeco inaanan isku walaashanin ee diintii ilaahay nagu walaaleeyey inaan ku walaalowno waa intaas waxa anaga aan u sacyanayno waxaana rabnaa xijaabka dadka loo kala dhigtay gidaaradan derbiyada dadka loo kala dhigay oo magac hebel iyo magac hebel iyo magac hebel loo samaynayo inaan ka tuurno oon u sacyino oon idhaahno war muslimiinaa tihiina yaan laydin kala qoqobin ee muslimiin noqda diinkiinana ku toosnaada taasaan anagana u shaqaynaynaa ciddii u shaqaysaa markii ay u bixiyaan salafiya jadiida loo yaqaanaa waana magac saan sheegay rag iska dhicin ku yimid weeye wax jiro ama qolo la baxday ma leh laa annagaanan la bixin walaa cid kaloo la baxda aanan jirin weeyaan kelimadana lafteedaaba khaldanoo salaf iyo jadiid maba israacaan qadiim jadiid salaf waa wax hore jadiidkuna waa wax cusub waay qadiim jadiid waaba kelimo xataa iyada lafteeda masnuuc ahoo dad acjaama ay sameeyeen aysan carabu xataa samaynin weeyaan hada wabillahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed jazakum allahu khayran su-aaluhu way fara badan yihiin walaalaha su-aalaha doonaya waqtigiina aada buu maaragtay xilligii la tukanaya u dhaafay rag fara badan baana hadda muxuu ahay sugahaya marka waxaa ila quman rag xataa xalay gacanta taagay oo aan qornay baan weli hadlin waxaan jeclaan lahayn annagoo bikulli ixtiraam u hayna habeen dambe ayay su-aalihii noqon doonaan aadan baa ka mid ahaa cabdinaasir baa rag badan baa ka mid ahaa habeen dambe noqon doonaan kitaabkaas markuu sheekhu akhriyo kadib waqti baan ka goyn doonaa su-aalihiina waqti fiican baa weliba sheekhu leeyahay su-aalaha ayaan u yeeli doonaa marka habeen dambe haye sheekha ma ma haye she- sheekh haye waa yahay waa adiga waa lagu ogolaa sheekhaa ku ogolaaday waxa yar codka hoos u dhiga ikhwa
baarak allahu fiik jazaaka allahu khayr Qofka- Aan- walaalku wuxuu yidhi sheekh waxaa jira dad badan oo maaragtay eh, laga shakisan yahay oo ficilkiisi iyo hadalkiisi iyo laga shakisan yahay inuu gaal yahay iyo inuu islaam yahay waxyaala hadallada ka soo baxaya darteed islaamnimadiisa laga shakiyaa jira sheekh ma bannaan tahay dadka inaan su-aalo dhawo niyahow islaam miyaa tahay mise ma tihid arrintaa ma bannaan tahay inaan saa u weydiino haddii qofka uu wax kufriya maalan ficil kufriyuu sameeyey ama qowl kufri buu sameeyey adiga waxaa un laguu diidan yahay inaad horay ka tiraahdo hebel waa kaafir inaad tiraahdaa laguu diidan yahay amaa inta u tagto haddaad ninka istaqaanaan aad tiraahda niyow waxaasi waxa waxaasaad samaysay ood ku hadashaa yaa waxaasaad ku hadashaa waxaasaad samaysaa ee al- qof muslima miyaad tahay mise diinka waad iskaga tagtay haddaa weydiiso hadda wax ku jaban aniga ma arkaayo haddaysan fitno ka imaanaynin inuusan dhib kale uusan ka imaanaynin ama adiga naftaada iyo cirdigaada iyo sharaftaada iyo wax la gaarsiinayn dhib male haddaan qofka istiqaanaan ee tiraa war muslim ma tahay wax kufri naaqid baa lagugu arkaaye hadduu ku yidhahdo maya aniga gaal baan ahay hadda waaba cadaystayba hadduu ku yidhahdo war maya adaa si kale u fahmaya aniga muslim baan ahay wuxuu kuu daahirsadaad marka aaminaysaa wuxuu kuu sheegtaad qaadanaysa wallahu aclam jazaaka allahu khayr axsan allahu ilayk sheekhana ikhwa kitaabkaas ha laga faa'iidaysto duruusta ha la soo xaadiro Baarak Allah.
muslimiinta ha loo sheego habeen dambe uu darsigaa bilaabanayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu